suuqyada dharka magaalada kismaayo ayaa laga dareemayaa diyaargarow ku aadan munaasabada ciidul adxa oo ay maalin keliya inaga xigto bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa usoo baxay suuqyada dharka lagu iibiyo iyo goobaha kale ee macmacaanka ee magaalada kismaayo si ay uga iibsadaan dharkii ay ku ciidi lahaayeen sida ay sheegayaan ganacsatada dharka ku iibiso suuqyada magaalada kismaayo waxaa ka mid ah dad ganacsanayo alxamdulilah waa ku faraxsanahay wallah waa u diyaar garownay ciidina alxamdulilah alshukurilah marka waxaa waa sanadkan waa u diyaar garownay ciidina maasha allah wallah maasha allah waa ku filan alxamdulilah waxbaa noo kala socdaa alxamdulilah waa in maalmaha ciido oo maayoomil farxad ay tahay oo macnaha faa'iido ay soo galayso meesha faa'iidooyin badan aan helno laakiin maalmaha caadigiina waxaa waaye alkaalkoshi iyo waxaas ayna helno ma ogiye laakiin maalmaha ciidiga dadka inaa wax garanaa soomaalida dhan dadkan waa soo badanayan maasha allah wax gadashadoodana waa wac tahay ciidii carafaafooodina ugu soo saaraan wallaahi hadda maasha allah raqiis ma jiraan qaalina zaaid eh ma jiraan iska dhexdhexaad bay normal waay suuqa dadkan gadashadoodana aad ay u sareysaa maasha allah horta ciidii hore ciidan waxaa farqi weyn u dhexeeya tii hore ayaa saameyn badan laheyd oo dadka zaaid waxay u gadanayeen tanna wax gadashadooda dadka waa yaraatay marka inkastoo ay yaraatay maasha allah waa iska normal waay ma xumo والله بالله زايد واي الحمد لله عيدين علا علا هراء صدافين علا وحاول وكلبي فرق بينه ومحيط ما شاء الله قبلي وحالينا ماشان يبقى guud ahaan suuqyada kala duwan ee magaalada kismaayo iyo goobaha macmacaanka ee magaalada ayaa laga dareemayaa diyaargarowga ciidul adxa oo ay bulshadu u diyaargaroobayso waxaana isbedel ku yimid shaqadii suuqyada oo habeenkii inta badan aanan shaqayn jirin balse hadda xilli kasta diyaar ah